bsm اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllah slى اllah عalyh wعlى alih wصaxbih wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watarda waxaa darsigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo soddonaad ee suuratu lkahfi waxaanu ku joogaa aayadda lix iyo toddobaatanaad ee suuradda lafteeda allah waxau ihi subxaanah wadakhala jannatahu wahuwa daalimun linafsihi qaala maa adunnu an tabiida haadihi abadaa waxaynu weli ku dhex jiraa qisadii ku saabsanayd labadii nin ee midna uu ahaa nin gaal ah oo xoolo ilaahay uu siiyey laakiin xoolihiisii ku kibiroo ku qooqay ninna uu ahaa nin mu'min ah oo faqiir ah laakiin ilaahay rumaysan waxay inoogu soo yacni aayaddii inoogu dembeysay xalay waxay ahayd inuu isagoo u faanaya mu'minkii uu ku yidhi gaalku ana akharu minka maalan wa acazu nafaraa anaa kaa xoolo badan kaana reer iyo qabiil badan waxaynu halkaa baraarujinaynaa in reer lagu faano iyo qabiil iyo tol iyo anaa kaa reer fiican waa dhaqamadii jaahiliyada iyo gaaladii hore lagu yaqaanay diintana ka mid ma aha in reer lagu faano nebiguna sala allahu calayhi wasalam sida ku sugan xadiidka xudayfe ee saxiixuljaamica ku sugan wuxuu rasuulku yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam kullukum banuu aadam wa aadamu khuliqa min turaab kulligiin ilmo nebi aadam baa tihiin aadamna waxaa laga abuuray ciidda ama dhoobada aynu ku soconno waxaa rasuulku yidhi layantahiyanna qowmun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakuunanna ahwana cala allahi min aljuclaan wallee rag way ka hadhi doonaan inay aabbayaashood ku faanaan inay hebel hebel iyo ana bani fulaan laabta in loo garaaco wallee rag arrinkaa way ka hadhi ama waxay noqon doonaan ilaahay agtiisa kuwo kala liita bahalka xaarwalwaalka la yidhaahdo riwaayo kale nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku sii caddeeyo uu yidhi allatii tadfacu bianfiha natan waa bahashaas sankeeda ku riixda saxarada manaawi faydulqadiirka wuxuu ku odhanayaa waa duweybatun sawdaa waa noolo yar oo madow oo waxa uu quuto ama uu cunaa uu yahay saxarada iyo qurunka wanaagna sida uu uga dheer yahay waxa uu yidhi udgoon hadduu uriyo ama cadar lagu shubo wuu dhimanayaa marka waxaa lagu shabahay ninka reer bani fulaan ku faanaya xaarwalwaalkaa saxarada sankiisa ku riixaya inuu ka liidan doono ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala halkaa waxaynu ka qaadanaynaa ruux mu'minihi laabta uma garaaco ana bani fulaan laakiin wuxuu laabta u garaaco oo madaxa kor ugu qaadaa ana mu'min waayo nasabkiisa dhabtii waa kaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa tilmaamoo yidhi inna akramakum cinda allaahi atqaakum waxa ilaahay agtiisa idinku sharaf badan ka idinku cabsi iyo cibaado badan nasab hadduu wax tarayo abujahal iyo abulahab buu wuxu tari lahaa waa qaraabadii iyo adeeradii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waana gaalnimo iyo finnaar markaa sharafi waa diin ee ma aha reer iyo bani fulaan markaa dadka muuminiintii waa inay ka taxadaraan inay sifaadkaa jaahiliyadii hore ku dhaqmaan iyagoo dad muslimiina waa inay taa ka taxadiraan ruuxu waa inuu aqoonsaduu qalbiga geliyuu yaqiinsado sharafkiisu diintiisuu ku jiraa diintaadaad ama sharaf ku heshaa ama haddaad ka tagta aad ku dulowdaa laakiin nasabkaagu meel ku geyn maayo haddaad diintaada ka durugto man bata'a bihi camalu lam yusric bihi nasabu ninka camalkiisu uu dib u dhigo nasabkiisa iyo ree hebel baan ahaa yacni waxa weeyaan waxba u tari mayso oo hore u dhigi mayso kol haddii camalkaagu qayrkaa uu kaa reebay ree hebel baan ahaa meel ku gaadhsiin mayso dee halkanaana lagaga tegayaaba nasabka bani aadamka oo falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun waxaa la tegi meel aan ree hebel laga aqoon laakiin mu'min iyo mujrimuun laga yaqaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan darbu mahalin lixaqiiqati ddunyaa wa fadli camali alkhayr in tusaale loo soo qaatay adduunyada xaqiiqadeeda iyo camalka khayrkali faa'iidada uu leeyahay oo allah subxaanahu wa tacaalaa adduunyada wuxuu ku masalay roobkaa soo da-ay ee nabaadka soo saaray oo allah waxau ihi wadrib lahum mahala alxayaati اdunya kama in anzalnaahu min aلsama faاkhtalata bihi nabaatu اlardi faasbaxa hashiima tadruuhu الriyaax wakana allahu cala kuli shayi muqtadira waxase hubaasha ee la huba inuu hanti yahay waa camalka khayrka ah kaasaa hadhaya oon duugoobeyn almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati اddunya walbaaqiyaatu saalixaatu khayru cinda rabbika hawaaban wa khayru amala waxaa kaloo rabbi tilmaamay bacda mashaahidi yowmi alqiyaamah maalinta qiyaame muuqaalada iyo mashaahideeda wax ka mida laynoo tilmaamay si aynu ugu diyaargarowno oo alla waxau ihi wayowma nusayiru aljibaala watara alarda baarizatan waxasharnaahum falam nugaadir minhum axada waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay qisadii ku saabsanayd qisatu amri illaahi almalaa'ika bisujuudi liaadam wa fisqi ibliis qisada ku saabsan in ilaahay malaa'igta amray inay aadam u sujuudaan iyo faasiqnimadii ibliis iyo amarkii alle inuu diiduu ka hor yimid waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadam fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih waxaa kaloo ku sugan aayaadkan alraddu calaa masaacimi almushrikiina wa masiirihim radinta la radiyee lagu inkiray gaalada waxyaabahay ku andacoonayaan iyo masiirka dambe ee u dambeeya oo naarta jahannamo ah maa ashhadtuhum khalqa asamaawaati waalardi walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu mutakhida almudiliina cadudaa wayowma yaquulu naaduu shurakaa'iya aladiina zacamtum fadacowhum falam yastajiibuu lahum wajacalnaa baynahum mawbiqaa waxaa kaloo aayaadkan rabbi uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala muhimmatu insaali alqur'aani wa irsaali alrusul wa mowqifu lmushrikiina min dalik muhimadda ay leedahay qur'aanka rabbi uu soo dejiyey rususha uu soo diray rabbi iyo mowqifka ay mushrikiintu ka qaateen walaqad sarafnaa fi hada alqur'aani linnaasi min kulli mahal wa kaana alinsaanu akhara shayin jadala ilaa qowlih wma nursil lmursaliina ila mubashiriina wamundiriin ilaa qowlihi tacaala wman adlamu miman dukira biaayaati rabbih faacrada canha wanasiya maa qadamat yadaah waxaa kaloo aayaadka u dambeeya alla uu ku tilmaamay qisatu nabiy llaahi muusa calayhi asalaam maca alkhadir qisadii nebi muuse iyo nebi khadir dhex martay ayaa aayaadka dambe ay tilmaamayaanuu ilaahay kaga waramay subxaanahu wa tacaala allah waxau idhi subxaanah wadakhala wuu galay gaalkii jannatahu beertiisii ayaa u galay walxaal huwa isagu daalimun mid dulmiyey uu yahay linafsihi naftiisa dulmiyey oo gaalnimada iyo shirkiga ku dulmiyey qaala waxaanuu yidhi kaafirkii maa adunnu uba malayn maayo an tabiida inay baaba'aso haadihi beertani abadan weligeed wamaa adunnu una malayn maayo assaacata saacadda qiyaame qaa'imatan tu istaagaysa oo dhacaysa inay tahay wala in rudidtu bal kaba soo qaad waxaad sheegaysaan inuu run yahay oo wala in rudidtu haddiiba la ii celiyo ilaa rabbii rabbigay xaggiisa haddii la ii celiyo oo celinta iyo arrimaha aakhira ay dhab tahay la ajidanna waxaan helayaa oon helayaa khayraa wax ka khayr badan minhaa beertaydan adduunyada aan ku haysto munqalaba xagga marjica iyo noqodka dambe haddiiba noqod dambe iyo bacsi uu jirana sidaan halkanba barwaaqo iyo beer ugu haysto ayaan halkaana wax ka sii wanaagsan aan uga helayaa oo caqlixumadiisa wuxuu isaga qiyaas qaatay barwaaqada adduunyo iyo nicmada aakhiro taalla waana kaafiyo kala dheeri oo dee gaalkaaba ugu raaxo badan adduunyada aakhirase nicmadeeda mu'min mooye gaalka ban maayo waa ka qadayaa qaala waxa uu ku yidhi lahu gaalkii saaxibuhu saaxiibkiisii mu'minka ahaa ee faqiirka ahaa walxaal huwa mu'minku yuxaawiruhu gaalkii uu la doodayo waxa uu ku yidhi akafarta war miyaad ka gaalowday biladii allihii khalaqaka ku abuuray oo min turaabin ciid kaa abuuray humma min nudfa haddana candhuuf ama dhibic yaroo biyo ah waa maniya kaa abuuray muraadku waxa weeyaan biladii khalaqaka ay khalaqa abaaka aadama min turaab allihii asalkaagaad ka soo jeedee aabbaha aadam ciid ka abuuray ilain asalkaagu wuxuu ka soo jeedaa adna waad ka soo jeedaaye humma min nudfa humma khalaqaka min nudfa dabeed adiga candhuuf yaroo biyo ah kaa abuuray manidaa labkiiyo dhadigga ka soo kala baxaysa marka ay kulmaan biyaha yaree liita adigana kaa khalqay ma allahaasaad ka gaalowday summa sawaaka dabadeed kaa ahaysiiyey rajulaa nin waxa weeyaan mablaqiyo maqaamkii ragga gaadhay oo dee taabo galay oo arrinkiisa ku toosay oo sawaada marka la dhansiiyo macnaha sayara iyo jacala mafcuulka hore waa kaafulkhitaabka rajulanna waa mafcuulu thaani haddii kalena rajulan waa la xaalaynayaa sawaada haddaan sayaro laga dhigin oo macnuhu waxa uu noqon summa sawaaka dabeed allaha ku simay ee ku ekaysiiye ku dhammaystiray rajulan xaal aad tahay ninkaa taabagalay ma allahaasaad ka gaalowday laakina huwa allaah laakina asalkeedu wuxuu ahaa laakin ana sida jalaaleynka jalaaludiin almaxalli iyo jamalkuba siay tilmaamayaan iyo kayrkoodba waxay ahayd laakin ana dabadeed hamsadii baa la xadfay fadxadana waxaa loo raray nuuntii horee reebanayd nuunta hore ee fadxada loo raray iyo ta ka dambaysana waa laysku idqaamay markaasay noqotay laakina marka macnuhu waxa uu noqonayaa jalaaludiin almaxalli waxa uu soo qadarayaa isagu laakin ha yeeshee ana aquulu aduu haddaad gaalowday laakin ha yeeshee ana anigu aquulu waxaan leeyahay huwa shanigu waxa uu yahay huwa waa damiiru shani jumlada ka dambaysa ay fasirayso marka waxa uu yihi laakin ana aquulu haddaad adigu gaalowday anigu waxaan leeyahay huwa waxa shanigiiyo arrinku yahay allaahu alla rabbii rabbigay inuu yahay jamalkuna wuxuu soo qadarayaa isagu laakin ana mu'minun bihi haddaad adigu gaalowday anigu waan rumaysanahay huwa sha'niguna waxa uu yahay allaahu ilaahay rabbii rabbigay inuu yahay oo walaa ushriku lamana wadaajinayo birabbii rabbigay axadaa qofna cibaadadiisa la wadaajin maayo walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allaah walowlaa miyaad id wakhtigii dakhalta aad gashay jannataka beertaada aad gashay nin yahow qulta miyaa tidhaahdid maa shaa allaahu ilaahay waxa uu doonaa kaana uu ahaanayaa huwa arrinku laa quwata xoog iyo xeeladi lii aniga iima sugnaanin ilaa billaahi ay ilaa bimacuunati illaah ilaahay kaalmadiisa mooye war markaad beertaada gashay ee kibirkiiyo qooqa aad muujinaysay miyaa tidhaahdid ilaahay wuxuu doonaa ahaanaya wax kala dhici maayo xoog iyo xeeladna ma lihi anigu ilaahay awooddiisa mooye oo adigu yacni xoog iyo xeeladba intaad ka beri noqoto alla miyaad u tiirisid arrinka oo dhan ila nicmada isagaa ku siiyey oo kugu galladaystaye waxa uu yidhi muuminkii gaalkii weli isagoo la doodaya in tarani haddaad ii aragto ana aniga aqalla mid kaa yar inaan ahay minka adiga maalan xagga xoolaha iyo wawaladaa ilmaha fa casaa rabbii rabbigay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yu'tiyanii inuu isiiyo khayraa wax ka khayr badan min jannatika beertaada oo wa yursila uu ku soo diro calayhaa beertaadana xusbaana cadaab ama dab ololaya iyo danab min asamaa xagga samada ee sare inuu danabkaa ama cadaabkaa kaga soo diro beertaada oo fa tusbixa dabeed ay noqoto beertaadu saciidaa bannaan aan waxba korkeeda ku oolin oo wax wal oo ka soo baxayba u baaba'o bannaankaa cidlada oo zalaqa mid lagu simbiririxanayo oo lagu siibanayana ah oo luguhu aanay kuba sugnaanayn aw yusbixa ama ay ahaadaan maa'uhaa beertaada biyaheedu qawraa ay qaa'iraa kuwa hoosu arooro oo gudha oo falan tastatiica dabeed aad kari weydo lahu ay lilmaa'i biyaha gudha ee hoosu aroori aad u kari weydo dalabaa doondoonis iyo inaad raadsato xoog iyo xeeladba aad u weydo oo biyaha durdurayana dhulka ilaahay intuu hoos u geliyo ay gudhaan xeelad iyo xoog aad ku soo ceshata aad weydo waa uxiita waaba dhacayba wixii la tilmaamayey oo wa uxiita waa la koobay bihamarih ninkii gaalka ahaa midhihiis iyo beertiisiiba waa la koobay ay bilhalaaki fa halak halaag baa hareereeyo waa baaba'een wixii uu ku dhaadanayeyba fa asbaxa dabeed waxa uu noqday gaalkii yuqallibu mid rogrogaya oo gedgedinaya kafayhi labadiisa gacmood calaa maa anfaqa fiiha beerta wuxuu xoole iyo xoog ku bixiye korkiisa yacnii mid gacmihii ku dul rogrogaya ayuu noqday oo yuqallibu kafayhi dahran calaa batnin macnaha qofku dee marka uu murugo iyo qoomo maay u dhammaato ama waxa weeyaan dhibaato iyo musiibo dhacday uu korjo dul taagan yahay waa odhaahda gacmaha uu sidaa yidhaah marna uu baabacada kor yacni waxa weeyaan usoo rogo marna hoosu rogo oo yacni murugo iyo qoomamo darteed buu ahaaday mid gacmihiisii uun sidaa u rogrogaya qoomamo iyo waxa weeyaan qalbi xanuun darteed waxa la rogrogayaana waa calaacalaha ama sacabada iyo kafaynku waa cukurada gacmaha intan ugu soo horraysa ruuxu wax ku qabsado marka kafaynku waa intaa ugu horraysa gacmaha ee cukurada marka waxa uu noqday mid waxa weeyaan beertii oo baaba'day isagoo dul taagan sidaasun gacmaha u rogrogaya oon arrin kala hayn qoomamo iyo waxa weeyaan tiiraanyo mooyaane fa asbaxa dabeed waxa uu noqday yuqallibu mid rogrogaya kafayhi labadiisii gacmood ama labadiisii sacabood ama calaacalihiisii buu noqday mid rogrogaya oo dahran libatnin sidaa u warwareejinaya calaa maa kii korkiisa ayaanu gacmihiisa ku rogrogayaa anfaqa uu ku bixiye fiihaa ay fii cimaarati jannatih beertiisa camirideedii iyo tacabkeedii iyo daryeelkeedii wuxuu xoog iyo xoole ku bixiyee baaba'ay isagoo dul taagan ayaa sacabadii ama gacmihiisii mid saa u rogrogaya uu noqday walxaal ayaa sidaa uu noqday hiya beertiina khaawiyatun mid dhacday ay tahay oo calaa curuushihaa cariishyadii loo dhisay korkeeda kusoo dhacday oo beertiisu deecina bay ahayde wadrib lahum mahala rajulayni jacalnaa liaxadihimaa jannatayni min acnaabin markaa dee laba beerood oo cinabay ahaayeen cinabkana waxaa la yidhaha maadaama aanu jirridu ku joogsado lahayn dee cariish baa loo dhisaa si uu yacni intuu koro oo uu fanto uu dushiisa ugu goglamo oo uu qabsado ilain waxa weeyaan jirridu ku joogsada ma leh marka macnaha waxay ku soo dhacday beertii dee cariishyadii iyo saqafkii ayaa kusoo duldhacay cinabkii oo way isla baabi'een macnuhu weeyi walxaal baa sidaa uu sameeyey hiya beertiisiina khaawiyatun mid ku soo duldhacday ay tahay calaa curuushihaa cariishyadeedii loo dhisay cinabka mid ku soo duntoo kusoo duldhacday ay tahay wayaquulu waxaanu leeyahay yaa laytani alla shallaytadaydiiyo qoomamadayda eh lam ushrik miyaanan uba shariik yeelinba birabbii rabbigay axadaa qofna macnaha waa calaacal oo maxaa igu kalifayba ilaahay cibaadadiisa cid kale inaan la wadaajiyo waxay culimmadu yidhaahdeen towbad iyo noqod kama aha ee waa uun calaacal iyo murugo uu wixii ku dhacay ka qoomoonayee nin toobadkeenoo soo noqday ma aha marka wayaquulu waxaanu leeyahay yaa laytani alla shallaytadaydiiyo qoomamadayda eh lam ushrik birabbii maxaan ula wadaajiyeyba rabbigay axadaa qofnaba maxaan yacni cibaadadiisa cid kale maxaan ugu shariik yeeleen ula wadaajiyey waa ka qoomamoonaya walam takun umanay ahaanin lahu isaga fi'atun koox oo yansuruunahu u gargaarayaa min duuni illaahi alla sokadii ay cinda halaaki jannatih beertiisu markay baaba'aysay gurmad iyo gargaar cid u fidisa ma helin wamaa kaana isaguna ma ahaanin muntasiraa mid gargaarsaday oo isagu dee wax iska celiyo awood iyo cudud uu leeyahay cadaabka isaga celiyo isna ma noqon muraadku waxa weeye markaa cadaabku beertiisa uu ku soo degay ee ay baaba'day isna xoogu wax isaga celiya ma helin cid u soo gurmato oo ka celisana ma helin alla waxa uu idhi hunaalik hunaalika halkaa waa halkaa cadaabkiiyo cuquubadu beertiisa ay ku soo degtay ama hunaalika xilligaa iyo wakhtigaa cadaabkiiyo cuquubadu ay ku soo degtay waxaa kaloo lagu macneeyey hunaalika halkaa qiyaamada ama hunaalika wakhtigaa qiyaamadu ay dhacayso alwalaayatu gargaaridda iyo nusrada dhabtihi lilaahi alla ayay u sugnaatay allihii alxaqi ee xaqa ahaa huwa alle khayrun isagaa khayr badan hawaaban xagga abaalmarinta oo wa khayrun khayr badan cuqbaa xagga cidhibta dambe ay lilmu'miniina dadka mu'miniinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa u wanaagsan xagga abaalmarinta iyo cidhibta dambe oo dee wuu u hiilinayaa abaal wanaagsanna waa siinayaa gaaladase wuu cadaabayaa oo waa ka argoosanayaa jalaaludiin almaxalli waxaa odhanayaa alwalaayatu bilfatxi annusra wa bilkasri almulku alwalaaya marka la akhriyo qiraa'adan xafsada waa bimacna nusra waa gargaarka iyo nusrada iyo xidhiidhinta marka la akhriyo qiraa'ada kale bikasri lwaaw alwilaayana waa bimacna almulki waa boqortinimada iyo awoodda iyo qudrada marka marka bimacna almulki lagu macneeyo waa alwilaaye eh waxay la mid tahay aayaadkii kale dee almulku yowmaidin alxaqu liraxmaan liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar macnaha boqortinimada iyo mulkiga dhabta ah maalinta qiyaame allaahunbuu u sugnaaday oo cid sheegana soo kale ma jirto mar walba mulkiga caamkee mudlaqa allah iska leh laakiin adduunyada inta la joogo dee dad baa wax sheegta sheegashadii baa hadhaysa aakhiro marka la tago oo allay u badhax tirmaysaa mulki iyo sheegashadii oo dhan alla waxau idhi hunaalika halkaah ama wakhtigaas marka cadaabku beertiisa uu ku soo degay ama halkaa iyo wakhtigaa oo qiyaamada looga jeeda labadaba waa loo celiye alwalaayatu nusrada iyo gargaarka dhabta ah ama alwilaayatu boqortooyada iyo awoodda dhabta ah lilaahi allay u sugnaadeen labaduba allihii alxaqi ee xaqa ahaa huwa rabbi khayrun isagaa khayr badan sawaaban xagga abaalmarinta oo wa khayrun khayr badan cuqbaa xagga cidhib dambeedka alla waxau idhi wadrib u yeel nebi muxamedow lahum ay lilkufaar kuwan gaaladee adduunyada ku dagmay waxaad u yeeshaa mathala alxayaati dunyaa nolosha tan adduunyadee liidata tusaalaheeda waxaad uga yeeshaa ka maa-in ay ka mathali maa-in biyo oo kale tusaalahood biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare ee daruuraha oo fakhtalata dabeed ay isdhex galeen oo isku darsameen bihi bisababilmaa biyaha aanu soo dejinnay dartood ay isku dhex darsameen nabaatul ardi dhulka wixii ka soo baxay ee daaq iyo geedo iyo dhir iyo wax dad iyo duunyaba laquuto ah ay isdhex galeen wixii dhulka ka soo baxay doog iyo cagaar lagu indhadoogsado iyo qurux iyagoo leh fa asbaxa dabeedu noqday ay huwa nabaadkii soo baxay ee cagaaraa markii hore wax yar kadib uu noqday hashiima burbur angegay oo qallalay oo abaarsaday burburkaasoo tadruuhu ay saydhinayso oo ay qaadaysa alriyaaxu dabayluh yacni nabaadkii cagaaraa ee wax yar ka hor lagu indhadoogsanayo uu isku rogay burbur iyo dumaa baaba-ay oo dabayluhu ay saydhayaan oo dhinacay doonaan u qaadayaan wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday calaa kulli shay wax walba rabbi wuxuu ahaaday muqtadiraa kii awoodo ee kara jalaaludiin almaxalli waxau odhanayaa almacnaa shubbiha addunyaa binabaatin axsana fayabisa fatakasara fafaraqathu riyaax macnaha iyo muraadku waxa weeye adduunyadii baa loo ekaysiiya nabaad dhulka ka soo baxay oo wanaagsanaado qurux badnaado cagaar iyo doog noqdo lagu indhadoogsanayo dabeed haddana wuu qallalay kadibna waa burburay kadibna dabaylaha ayaa qaado dhinacay doonaan u saydhiyey muraadku markaa waxa weeye adduunyada ay gaaladu ku dagmeen ay ku lugo-een waa taa waa nabaadkaa roobkii markuu ku da-ay isagoo cagaaran lagu indhadoogsaday wax yar kadibna intuu angegay dabayshu ay qaaday adduunya waa taa wax daa'imaysa maahae waa duugoobaysaa oo baaqi noqon maysa way baabi allah waxau ihi almaalu xoolaha iyo walbanuuna inamadu ziinatu lxayaati dunyaa nolosha tan adduunyee liidata quruxdeeda weeyi ay yutajamalu bihimaa fii haadihi dunyaa qiimo kale ma laha eh adduunyada dhexdeeda la ysku qurxiyaa oo lagu xaragoodaa oo lagu indhadoogsadaa waase uu nolol adduunyo oo dee aan daa'imayno kollayba duugoobaysa si aynaan ugu dagmin ayaa waxaa lagu xijisiiyey ziinatulxayaati dunyaa waalbaaqiyaatu kuwa hadhaya alsaalixaatu eewan wanaagsan ayaa khayrun khayr badan cinda rabbik rabbigaa agtiisa hawaaban xagga abaalmarinta oo wa khayrun khayr badan amalaa xagga rajada iyo yididiilada dambe albaaqiyaatu saalixaat wuxuu ibnu cabbaas yidhi waa asalawaatu alkhams waa shanta salaadood aynu tukanno mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen waa kelimaadkan ilaahay lagu xuso ee subxaana allahi walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah haulaai alkalimaatu alkhams shantaa erey ee rabbi lagu xasuusto weeyaan laakiin sida raajix ee xoogga badan waa cumuumu alacmaali asaalixa waa guud ahaan camallada wanaagsan ee la sameeyo nooc kastoy noqdaan baaqiyaadna waxaa loo yidhi yabqaa ajruhaa wayasdaad abaalkeedaa baaqi noqonaya oo kordhayo weliba lagu libinlaabaya adduunyaduse sidaa ma aha ee waxba ha ku dagmin alla waxau idhi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalinta nusayiru aanu socodsiinana aljibaala buurihi buurahaad ogeyd adaygood iyo weynidooda la zuulinayo oo la budaynayo la baabi'inayo dabaylaha la raacinayo wabusat iljibaalu bassa fa kaanat habaa'an munbasa oo wataraa aad arkayso al arda dhulkiina aad arkayso baarisatan xaal ay tahay mid muuqata macnaha wax alla wax kaa qarinaya aanu jirine bannaan siman oo kuu muuqda oo tog iyo taag iyo geed iyo gidaar midna aan lahayn wixii dul yaallayba laga zuuliyey oo laga sifeeyey oo alcallaama abuayib fatxulbayaanka wuxuu ka odhanayaa macnaa buruusihaa duhuuruhaa wa zawaalu maa yasturuhaa min aljibaali washajar wannabaat waxa uu ihi macnaa buruusihaa muuqashada arlada macnaheedu waxa weeye inay muuqato macnaha in laga zuuliyo wax alla wixii qarinayay ee geed iyo buur iyo nabaad ahaa oo la simo laa taraa fiiha ciwajan walaa amta tog iyo taagtoona iyadoo aani ku oolin waxa uu ihi waxaa kaloo la yidhi aw buruusu maa fiiha min alkunuusi waalamwaad waxaa kaloo lagu fasiray buruuska in wixii gudaheeda ku jiray dad iyo dunyo iyo kunuus iyo waxa weeyaan macaadinba inay bannaanka u soo baxayaan wa akhrajat ilardu adqaalaha waa wixii culaysyo hoosteeda ku jiray inay bannaanka usoo bixinasana waa lagu fasiray muuqashada wa taraa waxaad arkaysaa al arda dhulkii baarisatan xaal ay tahay mid muuqato oo wax kaa qarinaya aanu jirin wax dul saaranna aanu jirin oo laga zuuliyey wa xasharnaahum waanu soo xaadirinay baa alla yidhi khalaa'iqdii oo dhan oo falam nuqaadir kamaanaan tegin oo kamaanaan reebin minhum xaal uu khalaaiqda ka mid yahay axadan qofna kulligood waa la keeno ruux lagama tegin wa curiduu waxaa loo bandhigay calaa rabbik rabbigaa korkiisaa loo soo bandhigay nebi moxamedow safan ay mustafiina xaal ay yihiin kuwa safan oo safsaf u taagan safan safan ummad walba ay saf tahay wa yuqaalu lahum waxaana lagu odhanayaa markaa ay soo joogsadaan laqad ji'tumuuna alla ilaaha waxaad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaannu idiin abuuray idinkoo ah awala mara markii ugu horraysay waxaad noogu timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaannu idiin abuuray oo kale idinkoo ah awala mara markii ugu horraysay idinkoon xoog iyo xoola iyo ubad iyo amwaal iyo oorin midna aan wadan oo aad ka madhan tihiin baaradii ay idinku taallood cagaagan tihiin ood qaawan tihiin oo nin walba siduu ku dhashay ah bal zacamtum an lan najcala lakum mawcida wa yuqaalu limunkiri lbacfi bacfiga kii beeniyena waxa lagu odhan bal kaba kaalay taase zacamtum waxaad sheegateen oo ku andacooteen an lan najcala inaanaan idin yeelayn lakum idinka mawcida ballan aanu idinku soo bixinaynaba inaanaan idiin qabanayn baa ku andacooteen wa wudica waa la soo dhigay alkitaabu kitaabkii baa la soo dhigoo la keenay maxsharkii fataraa dabeed waxaad arkaysaa almujrimiina dembiilayaashii baad arkaysaa mushfiqiina xaala ay yihiin kuwa ka baqanaya mimaa waxa fiihi kitaabka dhexdiisa ku sugan waa dawaawiinul acmaal waa kutubtii acmaasha addoommada lagu koobay ee lagu qoray marka waxaad arkaysaa iyagoo ka baqanaya dee waxa ugu yaalle ay hore u soo galeen ee laga goyn doono garashaday garanayaan ee ay arkayaan darteed wayaquuluuna waxaanay odhanayaan yaa weylatanaa alla halaagayaga iyo hooggayaga eh macnuhu waxa weeyi ey yaa weylatanaa hadaa awaanuk faxdur halaagayagiiow xilligaagii waa kane kaalay yacnii halaag bay u yeedhanayaan iyo hoog ilain way ogyihiin halka hantida u ah waxay odhanayaan maa li haada kani maxaa u sugnaaday alkitaabi ee kitaabka ah laa yuqaadiru xaal aanu ka tegayn sagiiratan dembi yar iyo walaa kabiiratan mid weyntoona ilaa axsaaha inuu koobay mooye wawajaduu waxay heleen maa camiluu waxay camal faleen ay shaqaysteen xaadira xaal uu yahay mid xaadir oo goobjooga walaa yadlimu ma dulmiyayo rabbuka rabbigaa nebi moxamedow axada ruuxna dulmin maayo oo dembi aan u samayn u xambaarin maayo wanaagu sameeyeyna ka duutiin maayo oo ka qarin maayo waid qulnaa wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waagii qulnaa aanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam ay sujuuda taxiyatin laa sujuuda cibaada sujuud lagu salaamayo oo lagu sharfayo aadam laakiinse aan isaga lagu caabuday oo sujuudu waa taacatan lilaah allaha amarka bixiyaa lagu adeecayaa aadamse isaga waa sharaf iyo salaam bay u tahay ee lagu caabudi maayo oo waa cabdun falaa yucbad waa addoon isaga oo la caabudi maayo wadkur xusnabi allow id waagii qulna aanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda sujuuda taxiya sujuud aad ku salaamaysaan oo ku sharfaysaan laa sujuuda cibaada fasajaduu dabeed waa sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo muxuu talow u sujuudi waayey kaana waxau ahaa huwa ibliis min aljinni jinka mid ka mid ah maa kaana min almalaa'ika fafasaqa dabeed waxa uu ka baxay can amri rabbi rabbigii amarkiisa waa ka baxay halkan jamalku marka uu futuuxaadka fasirayo waxa uu yidhi qowluhu kaana min aljinni musta'nafun fii macna tacliili limafaadi listithnaa odhaahda alla uu yidhi kaana min aljinni markii la yidhi ilaa ibliisa kaana min aljinni laga daba keenay waa jumlo hor loo bilaabanaysa oo macno sababayn iyo cillayn loo keenay ay cillaynayso istithnaha wixii laga faa'iidey oo istithnaha waxaa laga faa'iidey ninkan ibliis inaan u sujuudin marka ka'annamaa muxuu u sujuudi waayeyda sababteedii inay aayaddani sugayso kaana min aljinni jamalku markaa waxaa odhanayaa kaannahu qiila waxbay la mid tahay iyadoo la yidhi oo kale wa innamaa lam yasjud liannahu kaana min aljinni oo ma sujuudin ibliis waayo dee jinkuu ka mid ahaa taasaa u kaliftay inuu caasiyo oo aanu addeecin fa fasaqa can amri rabbi markaasuu amarkii rabbigii ka baxay oo uu buuxin waayey faqowluhu fafasaqa min jumlati tacliil jamalku waxa uu yihi odhaahda alla uu yidhi fafasaqana sababayntiiyo cillaynta jumladeeday ka mid tahay oo inuu amarka alle ka baxo iyo inuu sujuudi waayo labadaba waxa sababay kaana min aljinni jumladaa fii mowdici tacliil ah samiin alxalabina durulmasuunka wuxuu ku odhanayaa fafasaqa asababiyatu fi lfaa daahira sababnimada iyo sababiyadu fa'da way ka muuqataa waa fa fasaqa waa fa'da hore eh fasaqa fa'da ay ku bilaabanto ka horraysa weeyaan waxaa odhanayaa sheekhu tasababa can kownihi min aljinni alfisqu ahaanshaha uu jinka ka mid noqday ka sababowday faasiqnimadiisa waa amarka alla diida uu adeeci waayey marka khulaasadu waxa weeye kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbi ilaa ibliisa halkaasay jumlada hore ku dhammaystiranta dabadeed jumlo cusub baa lagu sababeeyey oo kownuhu min aljinni inuu waxanba sababu ahaa haddaba maxaa looga soo istinooday kol haddaanu jinsiga malaa'igba ka mid ahayn fasajaduu ilaa ibliisa saaxibu wajhi nahaar wuxuu odhanayaa laa yunaaqidu dalika alistihnaa liannahu kaana macahum kaannahu minhum ma burinayso istihnuhu macnaha muraadka looga jeedo ma burinayo oo waayo malaa'igta wuu la joogay sidii nin ka mid oo kale taasaa bannaysa in laga soo istihnoodo oo ilaa ibliisa oo cidda ciddii la joogta waa laga soo istihnoon kartaa kaannahu minhum sidii wuxuu ka mid yaho kale isagoon ka mid ahayn abu tayibna fatxulbayaanka wuxuu ka odhanayaa qaatala allahu aqwaaman zacamuu ana ibliisa kaana min almalaa'ika hadal adag baa buu yidhi oo allaha nacdalo dadka yidhi waxa weeyaan ibliis malaa'igta ayuu ka mid ahaa wallaahu yaquulu kaana min aljinni iyadoo allana uu yidhi kaana min aljinni jinkuu ka mid ahaa ee malaa'ig ma ahayn ilan jin iyo malaa'igna xataa maadada laga abuuray bay ku kala duwan yihiin oo khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aljaanu min maarijin min naar malaa'igta nuur baa laga abuuray jinkana dee waxa weeyaan dabkaa ololaya midda kale sida aayadan aayadda lafteedaba ku sugan jinku dee waa tarmaa oo tafiir buu leeyahy malaa'igtuse ma taranto abu tayib markaa hadalkan wuxuu ka soo naqlinayaa qaatalalaahuda waa naaqiluune xasanulbasri baa hadalkan yidhi qaatala allahu aqwaaman zacamuu ana ibliisa kaanuu min almalaa'ika wallahu yaquulu kaana min aljinni iyadoo ilaahay u leeyahy kaana min aljinni wuxuu yidhi xasanulbasri maa kaana min almalaa'ikati tarfata cayn wa inahu la aslu ljinni kama ana aadama aslu linsi weligii malaa'ig kama mid noqon buu yidhi ibliis waana jinka asalkiisi iyo aabbihii jinka weeyi sida aadamba uu yahay insiga aabbihii oo aadam siduu yahay abulbashar insigoo dhan aabbihii ay ka soo tafiirmeen ayaa ibliisna u yahay jinka oo dhammi kay ka soo tafiirmeene aabbaha u ahaa alla waxa uhi afatattakhiduunahu oo miyaad ka yeelanaysaan ibliis iyo wa duriyatahu tafiirtiisa inuu tafiirmo halkaasee ka cad ah awliyaa sokeeye iyo saaxiiba miyaa ka samaysanaysaan ibliis iyo tafiirtiisa min duuni aniga sokaday walxaal hum iyagu lakum idinka caduwun cadow ay idin yihiin bi'sa alla ilaahe waxa xumaaday huwa beddelkaa soo socda bi'sa waxa xumaaday huwa beddelkaa ayaa xumaaday oo lidaalimiina kuwa daalimiinta ana u xumaaday beddelaa min jihati bedel macnaha wax la bedel qaato waxa ugu xumaaday daalimiintu waxay bedel qaateen oo ah itikhaadu ibliisa wa duriyatihi awliyaa min duuni illaahi wa rasuulih inay ibliis iyo duriyadiisa sokeeye iyo saaxiibo ka dhigtaan ilaah iyo rasuulkiisa sokadood oo alla iyo rasuulkiisa aanay ka dhigan awliyaa marka bi'sana waa mawaadicdii laga soo istitnoodee damiirku uu noqon karo wax ka dambeeya lafdan wa rudbatan markaa bi'sa waxa xumaaday huwa bedelkaasaa xumaadoo lidaalimiina kuwa daalimiintaanu u xumaaday oo bedela min jihati albedel xagga bedel ahaan wax la soo bedel qaato alla ilaaha daalimiintu waxay soo bedel qaateen baa ugu liita oo ibliis iyo duriyadiisa inay ku bedeshaan waxa weeyaan wilaayadooda wilaayadii allah iyo rasuulkiisa taa inay ku doorsadaan ayaa wax shay shay shay lagu bedesho alla ilaah kaasaa ugu liita alla waxau idhi maa ashhadtuhum maan markhaati gelin ibliis iyo tafiirtiisa khalqa asamaawaati samooyinka abuuristoodiiya waalardi dhulalka abuuristoodaba oo macnaha kamaan yeelan ay acwaanan fi lkhalqi kuwa abuurista aniga igu gacan siiya kamaan dhigin walaa khalqa anfusihim iskabadaa cirariyo dhulaleh nafahooda abuuristoodana maan markhaati gelin maa ashhadtuhum kuwa maan markhaati gelin ibliis iyo duriyadiisa khalqa samaawaati samooyinka abuuristoodiiyo waalardi dhulalka abuuristooda warna umay hayn walaa khalqa anfusihim nafahooda abuuristoodana maan markhaati gelinoo war umay hayn goor la abuurayey wamaa kuntu manaan ahaa ninbaa alla widhi mutakhida almudiliina kuwa waxalleeya mid ka yeelanaya caduda cudud iyo garab iyo gargaar mid ka dhiganaya ma ihi oo mudiliinta siyaaqa hadalka dee laga hadlayo unbaa loo xusee walaa kuwa hanuunsan axadna ilaahay garab ka dhigan maayo waayo waa assamad alladii laa yaxtaaju ilaa axad cidba uma baahna wadkur xusnabi allow yowma maalinka yaquulu alla u odhanayo isagoo la hadlaya kuwii mushrikiinta ahaa naaduu u yeedha shurakaa'iya shurakadaydii waxila lahayd u yeedha alladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen inay wax idinle ila leeyihiin marka waxaa looga cabiray wuxuu fatxulbayaanka abuayib ku odhanaya adaafahum ilaa nafsihi jaryan calaa maa yactaqiduhu lmushrikuuna tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay wuxuu naftiisa ugu nisbeeyey shurakaa'iya isagoo ku dareeray waxay iyagu ictiqaadsanaayeen gaaladu oo macnaha sidaa idinku haysateen ee sheeganaseen weeyaan balkeena hadday runtiin tahay ilaahayna shariig waa ka sarreeya waana ka nasahan yahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira zacamtumna laba mafcuul bay qaadataa oo labadaba waa la xadfay waana lasoo qadarayaa oo zacamtumuuhum shurakaa'a kuwaad sheegateen ee ku andacooteen inay aniga waxila wadaagayaan wadkur xusnabi allow dadkana xasuusiya yowma maalin yaquulu alla uu odhanayo isagoo mushrikiintii la hadlaya naaduu bal u yeedha shurakaa'iya kuwii waxila lahaa aniga sidaa ku andacoonayseen alladiina kuwaasoo zacamtum ay zacamtumuuhum shurakaa'a aad sheegateen aniga inay waxilo leeyihiin bal hadda u yeedho u dhawaaqa fa dacawhum dabeed waa u yeedhanayaan mushrikiintii asnaamtoodii iyo shurakadii falam yastajiibuu dabeed ma aqbalayaan lahum iyaga oo iska dhaaf inay wax u taraane xataa how odhan maayaan uma ajiibayaan oo maba maqlayaan wajacalnaa waxaananu yeellay baa alla widhi baynahum dhexdooda waxaanu yeellay kuwa mushrikiinta iyo shurakadoodii mawbiqa yacnii tog naareed ay waadiyan min awdiyati jahannam tog togaga jahannamo ka mid ah ayaanu dhexdooda dhignay oo si qolo walba gaar ahaan u cadaabantoo culaysku u helo xataa meel lagu kulmin maayo waa la kala xijaabayaa cadaabkuna waa kala culus yahay keligaa markuu cidlo kaa helo iyo markaad wehel haysato oo waxaa la yidhaha albalaawu idaa camma khafa balaayadu hadday caam noqoto waxoogaa way yaro fududaataayoo dee qofku wuxuu heshanayaa dadka wax la qaba waxaa kaloo lagu fasiray wajacalnaa waxaanu yeellay baynahum xidhiidhkii dhexdooda ahaa waxaanu ka yeellay mawbiqaa ay sababa mawbiqin halaag sababtii oo xidhiidhkay asnaamtan iyo aalihadan iyo shurakadan iyo mushrikiinta xidhiidhkii gaalnimee ka dhexeeyey baanu ka yeellay sababtay kuba halaagsameen ee naarta ku galeen wara'aa waxay arkeen almujrimuuna dembiilayaashiina annaara naarti ayay arkeen oo indhaha saareen fadannuu dabeed waxay yaqiinsadeen annahum iyagu muwaaqicuhaa inay naartaa ku dhacayaan walam yajiduu manay helin canhaa xaggii naarta kamay helin masrifa meel ay uga leexdaan ama uga cararaan alla waxa uu yidhi walaqad sarafnaa fi hada alqur'aani min kulli masal walaqad sarafnaa wallaahi laqad sarafnaa waxaanu ku soo celcelinay ama aanu ku gedgedinay fii haadaa kani dhexdiisa alqur'aan ee qur-aanka linnaasi dadka waxaanu ugu soo celcelinoo si walba ugu dhignay oo u bayaaminay min kulli mathal tusaale kasta oo wax lagu qaato qur-aanka waanu ugu soo celcelinoo si walba waanu ugu dhignay liyataciduu si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan wa kaana alinsaanu insaankuna wuxuu ahaaday akara shayin shay ka ugu badan jadala xagga muranka iyo dooda waa tamyiiz yacni makhluuq alla abuuray insaan baa ugu doodiya muran badan oo wax walba hadalka keenaya alla waxau ihi wamaa manaca annaasa dadka kama mancinoo uma diidin waxaa loo jeedaa kufaartii maka iyo wixii la halmaalee la midee noocooda ah wamaa manaca annaasa dadka uma diidin gaaladii iyo mushrikiintii an yuuminuu inay rumeeyaan uma diidin id jaa'ahum id wakhtigii jaa'ahum uu yimid alhudaa hanuunka oo qur-aankii iyo rasuulkii ah oo wayastakfiruu ay dembidhaaf weydiistaan rabbahum rabbigood inay hanuunaan oo rabbi dembidhaaf ka dalbadaan uma diidin ilaa an taatiyahum sunnat alwaliin ay ilaa talabuhum ityaana sunnati alawaliin doonistay dalbanayeen mooyaane imaanshaha ay u timaado kuwii hore jidkii la mariyey waddadoodii aw yaatiyahum ama uu u yimaado yacni dalbashada ay dalbanayeen ama inuu u yimaado alcadaabu cadaabku markay dhintaan dabadeed waa cadaabkii aakhire eh qubulaa isagoo noocyo kala duwan ah ama qibala qiraa'ada kale isagoo toosoo caddaan oo hortayada taagan halkan waxaynuu soo qadaray ilaa an taatiyahum yacni maanica uma diidin iimaanka ilaa dalbashada ay dalbanayeen mooyaane kuwii hore waddadoodu inay u timaado waxaynu dalabka u soo qadaray jamalkuba futuuxaadka sidaasuu soo qadarayaa oo wamaa manaca kufaara makkata ilaa talabuhum ityaana sunnati alawaliin mudaafkaasuu usoo qadaraya waayo waxa ka manciyey maaha imaatinka ee waa dalbashada ay dalbanayaan inay u timaado maxay tahay sunnada kuwii hore la mariyey ee ay dalbanayaan dee waa halaagiya cadaabka oo ummadihii hore ambiyadooda ka hor yimid jidka hore ilaahay u jeexay iyo dariiqadiisa aan doorsoomayni waxay ahayd dee in ilaahay halaag ku soo dejiyo markaa waxay dalbanayeen oy lahaayeen haddii rasuulnimadaadu run tahay iminka cadaabkaad sheegaysa keen waid qaalu allaahumma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faamtir calaynaa xijaarata min asamaai aw itinaa bicadaabin aliim waxaa kaloo yidhahdeen cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab marka sidii umamkii horeba caadada u ahayd ayaa nebi muxamed gaaladii quraysheed waxay ku yidhaahdeen waxaad sheegaysaa hadduu runtaa yahay iminka cadaabka keen dib annaka waxbaha noogu dhigin marka doonistaa ay doonayaan cadaab deg dega in lagu soo dejiyo ama dee cadaabka aakhiraba uu helo markay dhintaan dabadeed doonistay taa doonayaan cadaab deg dega ayuunbaa u diiday inay rumeeyaan oo waa kuwa le abacata allaahu basharan rasuula ma bashar baa ilaahay rasuul ka dhigayaa oo uu soo diray iminka cadaabkeena day runtaa tahay alla waxau idhi wamaa manaca annaasa dadka uma diidin an yuuminuu inay rumeeyaan kuwa gaaladaa id wakhtigii jaahum uu yimid alhudaa hanuunka oo waystakfiruu ay dembidhaaf dalbaan oo rabbahum rabbigood ay ka dembidhaaf dalbadaan uma diidin ilaa an taatiyahum ay ilaa talabuhum ityaana sunnati alawaliin oo ta'tiyana ilaa an waa masteriye master baynu ka dhalaalinay marka ilaa talabuhum uma diidin inay rumeeyaan ilaa doonistay dooneen ay dalbadeen mooyaane an taatiyahum sunnat alawaliina ay ityaana sunnati alawaliina kuwii hore jidkii la mariyey oo kale inuu u yimaado dalbashada ay dalbadeen mooyaane ay yidhaahdeen iminka cadaabka keen aw yaatiyahum alcadaabu ama cadaabku inuu u yimaado qubula isagoo noocyo kala duwan ah ama qibala isagoo caddaan oo hortooda taagan oo ay arkayaan alla waxa uhi wamaa nursilu ma soo dira almursaliina kuwa la soo diray ilaa mubashiriina xaal ay yihiin dadka kuwo u bishaaraynaya mooyaane mu'miniinta janno ugu bishaaraynaya iyo wa mundiriina xaale ay yihiin kuwa dadka uga digaya cadaab waa gaalada eh sidaa un baanu ku soo diraa oo muhimadda rususha rabbi u soo diraa ay tahay wayujaadilu waa doodayaanoo way murmayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay bilbaaili baail bay ku doodayaan liyudxiduu si ay ugu baabi'iyaan bihi baailka alxaqa xaqa si ay ugu baabi'iyaan waittakhaduu waxaanay ka yeesheen aayaatii aayaadkaygii iyo wamaa ay iladii kii undiruu loogu digay bihi ladiiga husuwa jees-jees iyo dheeldheel laftii bay ka dhigteen cayntiisa oo lilmubaalaga mastarka sidiisa loo daayo ama husuwan ay mahsuwan bihi wax lagu jees-jeeso ayay ka dhigteen ismi mafcuul haddii lagu awilo maada iminka macrifo mawsuulo aynu ka dhignay caayidkana waa soo qadaro ay iladii undiruu bihi waxaa kaloo laga dhigi karaa masderiyo masderka laga soo dhalaaliyo oo watakhaduu waxay ka yeesheen aayaatii aayaadkayga iyo wamaa undiruu wa indaarihim iyo digistii loo digayey waxay ka yeesheen husuwa dheeldheel bay ka dhigteen waman adlamu yaa ka dulmi badan minman axadka dukira lagu waaniyey la xasuusiyo biaayaati rabbi rabbigii aayaadkiisa ruuxa la xasuusiyo oo fa acrada dabeed isaga jeedsada canhaa aayaadka oo wanasiya ilooba maa qadamad waxay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood ay galeen ee gaalnimo iyo macaasi aanu ka toobad keenin ah ilaahay waxau idhi innaa anagu jacalnaa waxaanu yeellay calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda kuwa gaalada ah waxaanu yeellay akinatan daboollo an yafqahuuhu min an yafqahuuhu waxaanu qalbiyadooda daboollo ka yeelloonu ka daboollay inay fahmaan qur'aanka falaa yafhamuunahu markaa fahmi maayaan qalbigaaba ka daboolan waana waxay galabsadeen jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxaanu ka yeellay waqraa culays oo dee falaa yasmacuunahu maqliba maayaan oo waa ka dhagalaayihiin alla waxau ihi wain tadcuuhum haddaad ugu yeedho nebi maxamedow ilalhudaa hanuunka xaggiisa haddaad ugu yeedho falan yahtaduu hanuuni maayaan idan kolka ama wakhtigaad u yeedho abadan weligood ku hanuuni maayaan oo kuwani gaalnimay ku baxayaan wa rabbuka rabbigaana alkafuuru allaha dembi dhaafista badan weeyaan duraxma ee naxariista u saaxiibka ah low yuaakhiduhum haddii uu ku qabanayo bimaa kasabuu waxay kasbadeen oo aanu dib ugu dhigayn la cajala waa u soo dedejin lahaa lahum iyaga alcadaaba cadaabka bal iskaba dhaafin loo soo dedejiyo loo soo dedejin maayee lahum iyaga waxa u sugnaaday mawcidun ballan loo asteeyey cadaabkooda ballanka oo lan yajiduu aanay helayn min duunihi sokadii maw'ila meelay kaga leexdaan ama ay uga cararaan alla waxau idhi wa tilka taasi alquraa ee magaalooyinka ehelkeedaa loo jeedaa sidii qowmu huud wa luud wa saalix iyo kuwii la midka ahaaye ahlaknaahum waanu halaagnay lamaa dalamuu markay dulmi faleen wajacalnaa waxaanan ugu yeelay limahlikihim halaagooda mawcidaa ballan aan baaqanayn oo loo asteeyey alla waxau idhi wadkur xus nebi allow dadkana u sheeg id waagii qaala muusaa nebi muuse uu ku yidhi lifataahu wiilkii u khidmaynayay adeegihiisa ahaa waa yuushac ibnu nuun oo nin dhallinyaro ah oo gacanyaro u ah cilmigana ka xambaara una adeega ahaa weeyaan fataahu wadkur xus id waagii qaala muuse nebi muuse uu ku yidhi lifataahu ninkii wiilkii ama ninkii dhallinyarta ahaa ama adeegihiisi iyo gacanyarihiisii khaadimkiisa ahaa markuu ku yidhi laa abraxu ka zuuli maayo inaan socdo ay laa asaalu asiiru inaan socdo ka zuuli maayo xataa abluqa ilaa an gaadho majmaca albaxrayni labada badood meesha ay ku kulmaan waa baxru ruumi wa baxru faris badda ruum iyo faris maxalkiiyo meesha ay isaga darsamaan ama ka kulmaan ilaa aan gaadho ka zuuli maayo inaan socdo aw amdiya ama aan socdo xuqubaa ay dahran tawiilaa sannado badan oo dheer oo xataa meeshaan hiigsanaya hadday fogaato ilaa aan sannado badan socdo ka zuuli maayo ilaa aan gaadho falamaa balaqa markii ay gaadheen muuse iyo waxa weeyaan khaadimkiisii majmaca baynihimaa qisadan waynu dul mari doonaa laakiin khulaasadeedu waxa weeye sida xadiidka bukhaari ku sugan ee cabdillaahi ibnu cabbaas uu wariyey si kooban haddaynu u tilmaanno nebi muuse ayaa u khudbadeeyey reer banu israa'iil khudbad cajiiba khudbaddii kadib ayaa ay yidhaahdeen man aclamu nnaas nebi muusew dadka yaa u cilmi badan markaa dee waa la imtixaamayey cilmigii alle uma celina wuxuu yidhi ana aniga tii baa ilaahay ku canaantay waxaana loo sheegay majmaculbaxrayn addoon ka cilmi badani inuu joogo markaasuu nebi muuse yidhi oo yaa allah kayfa lii bihi sideen ku gaadhayaa wuxuu yidhi dhaqaaq adiga iyo khaadimkaagu waxa weeyaan kalluunna qaata oo sallad ama migtal shay yacni weel ku rida oo kusii qaata meesha kalluunkaasi kaaga luma ama aad ku weydo halkaasuu joogaa addoonkaasi addoonkaasina waa alkhadir oo la ysugu khilaafsan yahay ma nebi buu ahaa mise weli ilaahay oo saalixa sidii bay ku ambabaxeen halkii buurtii sallaxa ama dhagaxa weyni u yaalay ee majmaca albaxrayn ayay waxoogaa kusii nasteen oo ay yaro seexdeen kalluunkii halkiibuu biqudrati illaah intuu noolaado nafi ay gasho ayaabuu intuu iska waxa weeyaan salladii uu ka dhex baxay buu badiisa iska dhex galay marka khaadimkii oo yuushac ibnu nuun ma xasuusan in markay ka cayeen nebi muuse uu sheego muusena ma xasuusan inuu yidhaahdo war kalluunkii maynoo sidaa nasiya waxa musano looga dhigay oo labadoodaba nisyaanka loogu nisbeeyey yuushacna ma xasuusan inuu yidhaahdo nebi muusew kalluunkii waa iga baxsado baduu galay nebi muusena ma xasuusan markay ka cayeen inuu yidhahdo kalluunkii maynoo wadaa halkiibay ka kaceen maalintii oo dhan bay socdeen habeenkii oo dhan bay socdeen maalintii labaad xilli qadihii markii wakhtigii qadada la gaadhay ayuu yihi waynu daalle kalluunkii noo soo saar markaasuu yidhi waan iloobee halkaynu seexannay bartiibaa kalluunka igaga baxsado uu badda galay markaasuu yidhi daalika maa kunnaa nabqi halkaynu doonanayba waa halka kalluunku inagaga baxsaday ila ilaahay baa calaamad iyo astaan wuxuu uga yeelay kalluunka halkaad ku weydo halkaasuu addoonku jooga aan kuu diray bartii bay ka soo noqdeen iyagoo raad guraya halkii ay mareen si aanay u lumin halkii bay soo gaadheen oo nebi khadir oo markaa go' ku duuduuban baa assalaamu calaykum u salaamay markaasuu intuu guy iska qaaday wa annaa biardika salaam oo dhulkan halkee salaantanba laga yaqaanay ilan assalaamu calaykum meesha uu joogaa meel macruuf ay ka ahayd ma ahayd markaasuu yidhi waxaan ahay nebi muuse suu yidhi ma muusa bani israa'iil haa waxaan doonayaa inaan ku raaco si wixii alla ku baray aan kaaga barto wuxuu yidhi ma suurtowdo oo ma sabri karasid waayo adiguna waxaad ku sugan tahay cilmi alla ku bara oonad anu aqoon anna waxaan ku dul suganahay cilmi alla i baray oonad adigu aqoon markaa muusow nin i raaci kara ma tihid wuxuu yidhi may waan adkaysanayaa waanan sabrayaayo aan wax kaa bartoon ku raaco waayahay wuxuu yidhi haddaad i raacayso shay aan sameeye hay su-aalin ilaa anu aan kaaga warramo waayahay buu yidhi waad iga heshaa dee markii ugu horraysayba doontii ay fuuleen ayuu loox ka fujiyey markaasuu yidhi maxaad uga fujinaysaa mase dadkuba ay u halaagsamaan oon midh uga hadhin markaasuu yidhi oo miyaanan kugu odhan waxba hay weydiin ilaa anu aan kaaga warramo markaasuu yidhi waan iloobay ilowgaha ii qaban way socdeenoo doontii markay ka degeen iyagoo lugaynaya ciyaal yaryaroo ciyaaraya inan yaroo ka mid a ayuu soo qabtuu qoorta ka jaray markaasuu yidhi ma naf aan waxba galabsan ayaad goysay waa ku sidee markaasuu yidhi miyaanan hore kuugu odhan ima ilama socon kartid oo ma sabri kartid markaasuu yidhi shay dambe haddaan ku weydiiyo waynu ku kala tegaynaa ta saddexaad ee ka dambaysa markii uu su-aalay gidaarkii uu toosiyey dee haadaa firaaqu beynii wa beynaka waa ka odhanaya wax alle wixii uu sameeyena uga warrami doona marka qisada khulaasadeedu xadiidka saxiixaynkuna uu tilmaamay waynu soo koobnay waa intaas wadkur xus nabi muxamedow id waagii qaala muusa nabi muuse uu ku yidhi lifataahu khaadimkiisii yuushac laa abraxu ka zuuli maayo inaan socdo xataa abluqa ilaa aan gaadho majmaca albaxrayni labada badood meesha ay ku kulmaan aw amdiya ama aan socdo xuqubaa sannado badan ilaa aan gaadhayo halka aan higsanayo falamaa balaqaa markay gaadheen muuse iyo wiilkiisii u adeegaye gacanyarihiisiiba majmaca baynihimaa labada badood dhexdoodu halkay ku kulmayeen ay isaga imanayeen kolkay gaadheen ee ay haddana kasii anbabaxayeen nasyaa waa iloobeen xuutahumaa kalluunkoodii waa iloobeen labadooda waxaa loogu nisbeeyey waynakii tilmaanayoo yuushacna wuu ilaabay muusena ma weydiin fatakhada dabeed wuxuu ka yeeshay kalluunkii sabiilahu waddadiisii fi lbaxri badda dhexdeeda sarabaa waddo cad oo jeexan oo god la qoday ama la dalooliye oo kale ah saraban wuxuu odhanayaa maxalligu waa ashaqu tawiil yacni god oo kale meel la jeexay oo aada u dheer weeyaan sarabku wuxuu odhanayaa markaa kalluunku markii intuu galgashay uu baddii galay ilaahay qudradiisa iyo xikmaddiisa meesha uu maro sidii ushii nebi muuse uu badda ku dhuftay oo kale meesha uu marayaba biyihii way ka kala yaacayaan biyaha ka hooseeyaana way fadhiisanayeenoo way angegayeenoo biyo barafoo fadhiya ayay noqonayeenoo biyo dareeroo socda may noqonayn marka maadaama biyihii halkuu maraba ay ka kala fogaanayaan kuwa hoosena ay fadhiisanayaanoo biyo dareerayo qulqulayaba aanay noqonayn badda dhexdeedii wuxuu ka jeexday waddo god daloolo oo kaloo jeexanoo dee meel fog laga arkaayo ilan biyaha badda haddii sidaa loo kala jeexo dee god laga dhex jeexoo kaloo daloolounbay u muuqanayaan markaa sarabku waa halkii uu maray ayaa wadadaa jeexan sida godkoo kale noqotay ee aad iyo aadka u dheer fatakhada waxa uu ka yeeshay kalluunkii sabiilahu wadadiisii filbaxri badda dhexdeedii saraba waddo jeexan oo dalool oo kale ah ayaa badda dhexdeedii uu ka yeeshay falamaa jaawasaa markay ka gudbeen muuse iyo khaadimkiisii halkii labada badood ku kulmayeen ee ay meel kaloo fog gaadheen waa maalintii labaad xilliqadihii qaala wuxuu muuse ku yidhi lifataahu khaadimkiisii wuxuu ku yidhi aatinaa nasiiqada'anaa qadadayadii laqad laqiinaa alla ilaahay waxaan kala kulannay min safarinaa safarkayaga haadaa ee kani a nasab addaal eh qaala waxa uu ku yidhi markaa wiilkii yuushac ibnu nuun ara'ayta ma og tahay muusow ama ka waran id wakhtigii aweynaa aan u hoyannay ila sakhra dhagixii weynaa ee buurta ku yaallay markaan u hoyannay fa innii anigu nasiitu waxaan ku iloobay alxuuta kalluunkii halkaasaan ku ilaabay wamaa ansaaniihu ima ilowsiin ila shayaanu shayaan mooyaane an adkurahu inaan kuu sheego halkaas ayaan ku ilaabay oo kalluunkii igaga baxsaday inaan kuu sheegana shaydaan unbaa ilowsiiyey watakhada wuxuu ka yeeshay kalluunkii sabiilahu wadadiisii filbaxri badda dhexdeeda cajabaa wax lala yaabo ayuu ka yeeshay oo dee cajabta aayadda lala yaabayaa waa meeshuu maraba biyaha ka kala ordaya ee angegaya sidii wadacad oo kale ama god la jeexay oo kale qaala waxau ihi muuse daalika arrinkaas iyo goobtaa ad kalluunkii ku ilowday maakii weeyaan kuna aynu ahay nabqi kuwa doonaya muraadkeennu halku yaallayba waa halkaa fartaddaa dabeed waa noqdeenoo calaa aathaarihimaa raadadkoogii korkoodii bay ku noqdeen qasasa ay muqasisayni xaal ay yihiin kuwa raadkoodii guraya si aanay u amban iyagoo raad guraya oo raadkoodii un raacaya fawajadaa dabeed waxay ka heleen halkaa halkii majmaculbaxrayn cabdan addoon bay ka heleen addoonka oo min cibaadinaa ka mida addoommadayada addoonka oo aataynaahu aanu siinay raxmatan naxariis oo min cindinaa agteeda ka ahaatay oo wacallamnaahu aanu barray min ladunna agteeda aanu ka barray cilmaa cilmi halkan waxaa odhanayaa jalaaluddiin almaxalli aataynaahu raxmatan nubuwatan fii qowlin wa wilaayatan fii aakhar wa calayhi akharu alculamaa naxariis baanu siinay macnaheedu waxa weeye nebinimo marka la qabto qowl ka mida qowlalka yacni aqwaasha culimmada ama welinimo marka la qabto qowl kale waana sida culimmadu u badan yihiin isagu markaa jalaaluddiin almaxalli waa sida uu maray laakiin culimo fara badan waxay rajaxayaan khadir inuu yahay nebi sababtay ku rajaxeenna waxaa ka mid a horta raxmaddu waxay ku soo aroortaa iyadoo muraadkeedu yahay nebinimo raxmaddu waxay soo aroortaa iyadoo looga jeeda nebinimo sida yakhtasu biraxmatihi man yashaa baqow wuxuu odhanayaa ay binubuwatihi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik innaa kunnaa mursiliina raxmatan min rabbik marka meelo badan raxmaddu waxay ku soo aroortaa bimacna nubuwa markaa culimmada tidhi khadir nebi buu ahaa waxay u deliishadeen aataynaahu raxmatan bimacna nubuwa waxaa kaloo u deliishadeen wacallamnaahu min ladunnaa cilmaa cilmu lwaxyi waxyi baa ku socday waxaa kaloo u deliishadeen aayadda inoo iman doonta ee marka uu u fasirayo waxyaabihii uu sameeyey khadir markuu u fasirayo waxau yihi wamaa facaltuhu can amrii wax alla waxaaan sameeyey taladaydiiyo amaran leehe kumaan samayn amar allaan ku sameeyey halkaana waxaa ka muuqata dee wiilka uu qoorta ka goynayo doonta uu jeexayo gidaarka uu toosinayo waxaanuu muuse inkiray oo dhan kaana biamri illaahi laa biamri lkhadir dee ninka amarka ilaahay sidaa ugu socdaana waa cid loo waxyoonayo una waa nebi ambiyada alle ka mid ah marka labada qowlba way jiraan laakiin raajixu waa inuu yahay nebi waxyi ku socday qaala waxa uu ku yidhi markaa lahu khadir muuse nebi muuse addoonkii khadir waxa uu ku yidhi hal attabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii inaad i barta darteed ma kuu raacaa mimaa kii xaggiisa aad wax iga barto cullimta lagu baray rushdan xaalu yahay hanuun halkan waxaa ku jirta aadaabu taalib alcilm qofka cilmiga dalbaya adabta laga rabo wax ka mid a muu odhan meel fog baan kaaga imid oo waan ku raacaya ka hadhi maayo ilaan waxaa lagu odhan karaa waxba hay raacina jooga dad amar siisee laakiin waxau idhi hal attabicuka ma ku raacaa waa su-aal dee ludfi iyo dabacsanaani ku dheehan tahay marka abu tayib fatxulbayaanka wuxuu ka odhanayaa wa fii ma facalahu muusa wahuwa min ajali alanbiyaai min talabi alcilmi waalrixlati fi dalika ma yadulu cala annahu laa yanbagii liaxadin an yatruka talaba alcilmi wain kaana qad balaga nihaayatahu wa an yatawaadaca liman huwa aclamu minhu wuxuu idhi nebi muuse wuxuu sameeyey isagoo ambiyada kuwa ugu mudan iyo kaliimullaah ah waxaa laga qaadanayaa waxaa ku sugan maxaanku idhaahdaa in cilmiga la dalbo oo loo safro yacni muuse wuxuu sameeyey ah inuu cilmigii dalbay uu safar iyo socoto dheer u galay waxaa laga qaadanayaa inaanay ruuxna u habboonayn cilmiga dalabkiis iyo doonistiisa inaanu dayn walow halka ugu dambaysa meel sarena ha ka gaadhee iyo in laysu dhul dhigo cidda kaa cilmi badan oo waa kaale hal attabicuka tawaaduc baa laga qaadanaya su-aashaa waxaa ku sugan buu yidhi abuayib wa fii hada su'aali mulaatafatun wa mubaalaga fi ladabi waaltawaaduc hal attabicuka ma ku raacaa dabacsanaan iyo edab xeel dheer iyo isdhuldhig ayaa ku duugan oo ku sugan waana sida laga rabo taalibulcilm maaha inuusan ka taago laakiin waa inuu isdhul dhigo oo tawaaduco si ilaahay u rafciyo waayo ina tawaaduca min khisaali lmuttaqi wa bihi taqiyu ila almacaali yartaqi waman tawaadaca lilahi rafacahu allah qaala waxau ihi khadir inaka adigu muusaw lan tastadiica kari maysid maciya aniga la jirkayga sabraa sabir kari maysid oo ila sabri kari maysid wa kayfa tasbiru oo sideed ugu sabri calaa maa shay lam tuxid aanad ku koobin bihi shayga khubraa cilmi qaala waxa uu idhi muuse satajidunii waadi heli khadirow in shaa allahu allah hadduu doono saabiran xaalan ay mid sabraya walaa acsi kuuna caasi maayo laka adiga amraa arrin iyo talana kugu caasin maayo jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa waxaa laga faa'iidaysanayaa odhaahda muuse yidhi in shaa allah ee mashiyaada uu ku xidhay inaanu naftiisa kaga kalsoonayn waxa uu ballanqaaduu ka baqayo inuu ka baxo waxa uu yidhi wa fii haadihi caadatu alambiyaai waalwliyaai waxa uu yidhi wa haada wa haadihi caadatu alwliyaai waalambiyaa allaa yatiquu bianfusihim tarfata cayn wuxuu yidhi tani waa caadada lagu yaqaano ambiyada iyo awliyada inaanay naftooda ku kalsoonaan ilbidhiqsi kol haddaad naftaada ku kalsoonaato tidhaa waad isubtaa waad halaagsamaysaa kolla naftaada ha ku kalsoonaan waayo waruma haysid waxaad samayn addoon baa tahay qaala waxa uu ku yidhi khadir fa in itabactanii haddii aad i raacdo falaa tas'alnii haddaba hay weydiinin can shayin shay xataa uxdisa ilaa aan kaaga keeno laka adiga minhu shayga dikraa sheegis ilaa war iyo khabar anigu aan kaaga keeno waxaan sameeyey hay su-aalin haddaba fanalaqaa dabeed waa tageen muuse iyo khadir xataa idaa rakibaa markay fuuleen fi safiinati doontii kharaqahaa wuu jeexay khadir loox baabuu ka fujiyey qaala waxa uu muuse ku yidhi akharaqtahaa ma waxaad doonida u jeexday lituqriqa si aad ugu qarqiso biyahood ugu halaagta ahlaha ehelkeeda laqad ji'taa layleh waxaad la timid khadirow shay a shay shaygaasoo imraa adag uu qadhaadh qaala waxa uu ku yidhi alama qul miyaanan kugu odhan innaka adigu lan tastadiica kari maysid maciya aniga la jirkayga sabraa sabir qaala waxa uu yidhi laa tu'aakhidnii ha igu qaban bimaa nasiitu biladii nasiitu bkaan iloobay maada mawsuula haddaad ka dhigto ama bimaa nasiitu binisyaanii masderiya haddaad ka dhigto ilowga ha ii qaban oo walaa turhiqnii ha igu kalifin min amrii arrinkayga xaggiisana cusraa culays hay xambaarin oo haygu kalifin ee ii dabacsanow fanalaqaa dabeed haddana waa tageen xataa idaa laqiyaa markay la kulmeen ghulaaman wiil yar oo faqatalahu khadir u dilay ayaa qaala uu muuse ku yidhi markaa jawaabta idaada qaalada rid markay waxa weeyaan wiil yar la kulmeen ee uu dilay ayaa qaala muuse khadir ku yidhi aqatalta ma waxaad dishay nafsan naf naftaasoo zakiyatan daahira oon dembaabinba waayo maba qaangaadhin oo qalinba looma qaadin bikayri nafsin ay bikayri qatli nafsin nafay dishay la-aanteed miyaad ku dishay iyadoo naf loo goynayo hore u dishay aanay jirin laqad ji'ta alla ilaah waxaad la timid khadirow shay a shay shaygaasoo nukraa la inkiro oo adag yacnii tii hore si ka adag buu ugu inkiray qaala waxa uu ku yidhi khadir alam aqul miyaanan kugu odhan laka adiga muusow innaka adigu jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa zaada laka calaa maa qablah licadami alcudri huna wuxuu halkan laka ugu kordhiyey ilan tii hore alam aqul innaka unbuu yidhi tan labaad alam aqul laka wuxuu ugu soo kordhiyey oo tii hore looga daayey tanna loogu soo daray waa cudurdaar la-aanta halkan halkii hore wuu iloobay halkanse wuu u badheedhay marka canaanta adkayn lagu adkaynayaa laka lagu daray qaala waxau ihi alam aqul miyaanan kugu odhan laka adiga muusew innaka adigu lan tastadiica kari maysid maciya aniga la jirkayga sabraa sabir kari maysid miyaanan kugu odhan qaala waxau ihi in sa'altuka inuu badheedhay waxa kuugu daliila muu cudurdaaran ee wuxuu ihi mar dambe haddaan ku noqdo iska kay reeb qaala waxa uu ku yidhi in sa'altuk haddaan ku weydiiye can shayin shay bacdaha ay bacda haadihi almara markan dabadeed wax ka dambe haddaan ku weydiiyo falaa tusaaxibnii ha ila saaxiibin oo macnaha haba ii ogolaan inaan ku raaco waayo qad balagta waad gaadhay min ladunnii agtayda waxaad ka gaadhay cuduraa cudurdaar wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wa axkam wbillaahi towfiiq